bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya uu saaka idiin hayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo sheegay in dowladda soomaaliya ay bilowday qorshaha isla xisaabtanka shaqaalaha rayidka dowladda maamulka degmada beled xaawe ee gobolka gadow oo sheegay in degmada uu ka jiro sare ukac ku yimid qiimaha maciishadda kadib markii roobo dhowaan halkaasi ka da-ay ay sababeen in ay xirmaan waddooyin badan waxaa sii kordhaya tirada dadka ka barakacay fatahaadda webiga shabeelle uu ka geystay magaalada beledweyne iyo tuulooyinka hoos yimaada kuwaasoo xaalada nololxumo hadda ay ku haysato meelo ka baxsan magaalada beledweyne kulan lagu sagootinayo wasiirada howlaha guud ee dowlad goboleedyada dalka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda howlaha guud ee dowladda dhexe ee soomaaliya oo xalay lagu qabtay magaalada muqdisho wararka dibaddana waxaa ka mid ah hogaamiyaasha labada kuriya oo kulmay
waxaan u baahan nahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way nagu hogaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
waa subaxnimo jimcaha taariikhda milaadiyaddu waxa ay ku beegan tahay todobylabaatanka bisha afraad sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka hijiriyaduna waxay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha shacbaan sanadka kun afar boqol sagaal iyo soddonka kusoo dhawaada warkii odhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo sheegay in dowladda soomaaliya ay bilowday qorshaha isla xisaabtanka shaqaalaha rayidka dowladda mudane xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay tirakoobka shaqaalaha rayidka dowladda kaas oo hadda bilowday
in la tirakoobo shaqaaluhu waxay idiin suurto gelinaysaa kow inaan ognahay tirada iyo tayada aan haysanay inta ay leeg tahay labo inaan u diyaar garownay inaan sii dhisno tayada loo baahan yahay saddex inaan u diyaarinno shaqaalaha rayidka siday ula falgeli lahaayeen mustaqbalka iyo adduunyadan hore u socota afar inaan nahay dowlad ka dhabaynaysa arrimaha ugu muhiimsan oon ahmiyadda siino oo ah isla xisaabtan
kulan lagu sagootinayo wasiirada howlaha guud ee dowlad goboleed dalka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda howlaha guud ee dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa lagu qabtay xalay magaalada muqdisho cabdulaahi axmed kulmiye ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya si loo xoojiyo wada shaqaynta ka dhaxaysa wasaaradda howlaha guud iyo wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe islamarkaana si wada jir lagu wada qayb qaadan lahaa horumarkii dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka ayaa wasaaradda howlaha guud waxay kulan sagootina oo cashar u samaysay wasiirada wasaaradaha howlaha guud ee dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe kuwaasoo ka qaybgelayay kulan wadatashia oo muddo saddex maalmood ugu socday magaalada muqdisho ugu horeyn ayaa waxaa kulan ka hadlay wasiiro dowlaha wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalka soomaaliya axmed cabdi kaariye isagoona sheegay in loo baahan yahay sidii mar walba loogu wada shaqayn lahaa horumarka dalka dalkan waxaa lagu dhisay talo iyo wakhti iyo loo huray soo kabashaduna waxay u baahan tahay in wakhti loo huro talo loo sameeyo layskula xirnaado wax kasta oo kala duwanaansho ah ama wax kasta oo oo dibdhac keeni karana meel la iska dhigo sida runtii annaga waxaan isleenahay wasaaradaha howlaha guud aadaan aan aan ugu faanaynaa taladeenna iyo wadajirkeenna iyo isku xirnaanteenna iyo sida aan ugu taagannahay wasiirada wasaaradaha howlaha guud ee dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ayaa si isku mid a isugu raacay in muhiim ay tahay in la xoojiyo sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya wasaaradaha howlaha guud heer federaal iyo heer dowlad goboleed wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dowladda federaalka soomaaliya injineer saadiq cabdulaahi cabdi oo ugu dambayntii ka hadlay kulanka ayaa yidhi waxaa loo baahan yahay inay awoodda ay ku yeelan karaan wasaaradaha howlaha guud inay maamuli karaan mashaariicii horumarineed ee laga fuliya dalka wasaaradda howlaha guud ee heer federaal iyo heer maamul goboleed ay awood ugu yeeshaan in ay iskood u maamuli karaan qorshayn karaan fulin karaan dhammaan mashaariicda waaweyn oo dalka ka jira isla markaana ay kormeer joogto ah iyo supervision ay ku yeelan karaan howlaha kala duwan ee lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha dalka si aan uga kaaftoonno howlaha ay hayaan n g o-yada cabdulaahi axmed kulmiye warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
maamulka degmada beled xaawo ee gobolka gadow ayaa sheegay in degmada uu ka jiro sare ukac ku yimid qiimaha miciishada kadib markii roobab dhowaan halkaasi ka da-ay ay sababeen inay xirmaan wadooyin badan waryaheena cabdulaahi kulmiye cadow ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya yaxyow intii ka dambaysay roobabka guuga markii ay ka da-een qaybo ka mid a dhulka soomaaliya degmada buulaxaawo waxa ay ka mid ahayd degmooyinka go-doonka ka galay gobolka gadow intiisa kale gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada beled xaawo mudane mahdi yuusuf maxamuud ayaa waxa uu raadii muqdisho u sheegay in roobabka ay iminka yihiin kuwo aad u badan
roobabkaas marka waxay keenseen khasaaro ugu jirna biyo maalba dad runtii ilaa iyo saddex qof ay hada degmada biyo qaadeen oo toogsoo maaragtay rugmada ay qaadeen ayaa jiray runtii waxaa kaloo jiro masquula dumay jidad go-ay waxyaalahaas oo maaragtay barwaaqada allah subxaanahu watacaala uuna siiyey ayaa degmada ka jiro wax dhib oo kale degmada kama jiraan arrintaas ayay ahayd arrinta maanta aan bulshada iska kaashanaynay magaaladu runtii meel goday ku jirta oo biyaha saddex jiha mise afar jihay biyaha kaga yimaadaan afarta jiho degmada dhulka degmada ku fadhida dhul hoose waay marka dhinacyada dhan ay biyaha kaga kaga yimaadaan sida marka arrimahaas aan u xalino ayaan bulshada maanta aan ka tashanaynay
mahdi yuusuf maxamuud ayaa waxa uu sheegay in maamulka degmada iyo dadka ku dhaqan beled xaawo ay ku mashquulsan yihiin in ay dib u dayactiraan ilaa laba kilomitir oo ah dhul u dhexeeya beled xaawo iyo doolow taas oo sahayda inta badan beled xaawo u soo marto
haa wadooyinka degmada soo gala meesha wadada degmada kasoo galayso degmada ayaaba meesha ugu daran hadda biyaha wadaday go-day runtii intaasoo gudad samaysmaynay biyihii fadhiyaan ugu daranba waa meeshaas marka meesha koowaadoo rabna inaan wax ka bilowno wax ka qabanama wadadaas wahay meesha waa wadada doolow iyo buulaxa wa isku xirta meesha u dhaxeeya meesha degmada beled aamin iyo iyo iyo magaalada inta udhexaysa wa dhaho oo dhul aan isleenahay ilaa iyo laba kilomitr camal waaye dhulka go-aan hadda wadaday ka go-an tahay waa gaadiidku xamuulka weliba maaragtay runtii way ku adagtay inuu maro baliyaal baa ka dilaacay meesha oo garba ah oo runtii khatar ugu inay ciyaalka xataa ku dabacsan ku dhintaan ay khatar ugu tahay ayaa ka samaysmay biyihii meeshii wadaday dhex fadhiisteen marka arigaasu sidaa wa
webi daawo oo mara degmooyinka beled xawo mandheera suufta iyo magaalada doolow ayaa waxa uu yahay mid karaarka soo jabsaday waxa ayna maamulka beled xawo ay sheegeen in waddamada deriska la'ah ee kenya iyo etoobiya ay markii horeba aanay wax sahay ah aanay ka heli jirin oo ay ayaga qaarkood wax ka qaadan jireen
webiga fatahaad uu sameeyey runtii wuu soo fatahay dalagyadii beeraha runtii tuulooyinkii saarnaa webiga sida malkaharey gaawido oda ilaa unsi wuu ku fatahay wax dalag oo hadda laxwajeynahayo saaran webiga beerihii ma jiraan webiga ku fatahay arrimahaas waa aada buu ugu fatahay webiga maasha allah maya biyihii way fadhiyaan webiga waa biy dhimaan hadda weli biyihiisi way sii socdaanba waa hadda webiga biyoyareena hadda kama muuqato biyihii way sii meeshun bay taagan yihiin inay ku darsamaan moogi wax hadda ka dhimaanahay ma jiraan annagaasiino runtii raashinka ama waxyaalaha bagaashka la dhahaba oo doolow dhaho doolowba ha ahaato doolow ethoobiaba ha ahaato
beled xaawo waxa ay ka mid tahay degmooyinka gobolka gedow waxa ayna la qaybsatay dhibaatooyinka dhinaca roobabka ay badeen dhammaanba qaybaha ka mid a gobollada dalka soomaaliya yaxye
waad mahadsan tahay cabdulaahi kulmiye cadow waxaa sii kordhaya tirada dadka ka barakacay fatahaadda webiga shabeelle uu ka geystay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo tuulooyinka hoos yimaada kuwaas oo hadda lasoo sheegayo in xaaladda dhinaca nolosha ah ay ku haysato meelo ka baxsan magaalada beledweyne waryaheena sugaal macalin maxamuud ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya
gudoomiyaha degmada jawiil oo u waramaya raadiyo muqdisho ayaa ka warbixiyey ku dhowaad laba kun oo qoys oo ku barakacay degmada jawiil inay halkaasi gaareen kuwa oo ka soo hayaamay roobabkii saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay ka da'ayey degmada beledweyne iyo deegaanada hoostaga dadka ka barakacay fatahaadaha biyaha roobka ee gaaray degmada jawiil ayaa sida uu sheegay gudoomiyaha degmadaasi mahad yuusuf maxamuud waxay u badan yihiin caruur iyo haween aan haysan ho iyo hoy midna waxayna dhismooyin cawshado ka samaysan ka dhisteen duleedka magaalada jawiil dadka waxay isugu jiraan caruur iyo haween jilcan iyo rag intaba way isugu jiraan dad jilcanayna u badan yihiin oo waayeelo iyo haween iyo naago uurle iyo naago ilmo yaryar wata dadku jiinka webiga ilaa iyo kasoo bilaabata meesha la yidhaahdo deefow ilaa hiiraan beledweyne ku imaata intaasay kasoo baxeen korayna usoo baxeen iyo meelihii isdhahayeen waa ku badbaadi kartaan dadku marka baca ma wataan guryo ma wataan waxay haystaan ma jirto bustayaal iyo wax ay hogtaan ma wataan roobkii xataa wuu da-ayaa wuu ku hayaa dad maaragtay roobkii xataa uu ka joogsaday ma ahan hadda markaan kormeerka annaga aan ku tagnay oon kasoo noqonay idaacdii kow iyo tobanka saac roobkii ku bilowday ilaa hadda wuu da-ayaa saacaddan aad ila hadlayso wallaahi inta hadda annagu aan aan ka gaarnay oo aan soo aragnay ilaa iyo ilaa iyo toban goobood waa way ka badan yihiin inta annagu hadda aan ka gaarnay ilaa iyo toban meelood oo inta degan aad ku qiyaasi karto dadkaas meesha say u dhoogan yihiin laba laba boqol saddex saddex boqol oo qoys meelahaas meel walba aad ku qiyaasi karto ay u badan yihiin marka markii la qiyaaso kun iyo sagaal boqol iyo konton qoysaa kusoo barakacday dhinaca kale weli waxaa daadadka haraha ka samaystay gudaha garoonka magaalada beledweyne u xayiran duyuuradihii degmadaasi garoonkeeda isticmaali jiray iyadoo weli ay sii socdaan daadadka kasoo rogmanaya buuraha ku tirsan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan taasoo sababtay in bulshada halkaasi ku dhaqane u joogaan barakac joogto ah sida uu raadiyo muqdisho u sheegay taliyaha qaybta booliska gobolka hiiraan kornel isaaq cali cabdulle maalinba saacaddu hadda saacadan haddaan kula hadlaya habeenimada dada biyaha ka baxaya oo biyo xoogan baa soo socda baa leeyahay saacaddu saacadda ka dambaysa dadku way sii kordhayaan hadda tiracayo ma kugu sheegi kara laakiin dadka aad iyo aad u fara badan yihiin magaalada waa magaalo weyn oo dadkeeduna aad u badan yahay marka dadka tirada hadda kuma cayimi karo kuma dhihi karo intaasoo qoysaa barakacday laakiin dadka aad iyo aad bay u fara badan yihiin walaahi maqrabkii roob maqrabka adigu ilaa iyo nusax ka hor ayuu roobka magaalada hadda lagu bilowday laakiin magaalada hareeraheeda had magaalada guryaheeda haddaan kula hadlaya roobku wuu istaagay laakiin hareeraheeda dhaliilaaci iyo roobabkii weli waa waa way dahayaan way ogtahay toog ayaa muxuu ahaa isagay buuraha biyaha kasoo rogmadaan waxaa hadda loola sheegayaa tawagaas oo dhan inay biyo xoogla ay soo rogeen haddii ay kusoo kordhiyeen hadda biyaha socdana waxaa weeye khatarta way sii siyaadaysaa awalo xilliga inta ay roobabka hadda socdeen waxaan malaynayaa saddex wiig inay dhan tahay guddadaas airboortka beledweyne diyaarada kuma degin lama isticmaalin diyaaradaha helicopterka oo u n ka mooya diyaarado kale kumaysan degin waana roobabka ku da-aya marka habeen walba roobabba ku da-a marka airboortka hadda weli sidaasoo noogu xiran yahay roobabka saameeyey nolosha dadka ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ilaa hadda waxaa ku geeriyooday ilaa iyo saddex ruux oo midow caruur yahay
aada u mahadsan yahay waryaheena sugaal macalin maxamuud taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa kormeeray xarunta hay-adda dambe baarista c i d da ee magaalada muqdisho aamina xuseen maxamed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaysa taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sareeye guuto bashiir cabdi maxamed ameeriko oo ay weheliyaan qaar ka mid ah sareeyaasha iyo saraakiisha ciidanka booliska ayaa kormeer shaqo ku tegay xarunta dambibaarista c i d da oo ay ka socoto howlo dibutacatir ah oo lagu sameynayo xaruntaasi taliyaha ayaa mid mid usoo inindeeyay qeybaha kala duwan ee dhismaha iyo dibutacatirka lagu sameynayo waxaana warbixin kooban oo ku saabsan sida ay u socoto shaqada laanta dambibaarista ee booliska siiyey taliyaha xaruntaasi ciidanka booliska soomaaliya ayaa sheegay in qarashka kubaxaya dib utayactirka lagu sameynayo xarunta uu bixinayo taliska ciidanka booliska islamarkaana aysan ahayn kaalmo ka timid dadka kale asigoo xusay in taliska uu sameeyey qorshe lagu dhisayo dhammaan xarumihii ciidanka booliska ee ku burburay dagaaladii kala duwanaa ee dalka ka dhacay qorshaha lagu dhisayo xarunta laanta dambibaarista ciidanka booliska soomaaliyeed ee c i d da ayaa waxa ay qayb ka tahay qorshaha taliska ciidanka booliska oo u deji ee ku aadan dib u dhiska xarumihii ciidanka waxaana sidaan oo kale dib u dayactir lagu wadaa xarunta taliska qaybta booliska ee gobolka banaadir xarunta isgaarsiinta ciidanka ee oto oto iyo xarumo kale aamin xuseen maxamed warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya ayaa magaalada jabuuti kulan kula yeeshay saraakiisha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda dalkaasi jabuuti iyo madaxda safaaradda soomaaliya ay ku leedahay waddankaasi mikaa'iil cabdirashiid barre ayaa warkaasi jabuuti inooga soo diray
agaasimaha waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha ee jamhuuriyadda soomaaliya maxamed aadan jimcaali koofi oo booqasho ku yimid waddankani jabuuti ayaa waxa uu soo kormeeray howsha shaqo ee ka socota safaaradda soomaaliya isagoo ay wehelinayaan xubno ka tirsan wasaaraddaasi safaaradda ayaa waxaa ku soo dhoweeyey sihayaha safaaradda soomaaliya ee waddankani jamhuuriyadda jabuuti ahna qunsulka safaaraddaasi cabdiraxmaan maxamed hiraabe iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ka tirsan safaaradda soomaaliya ee jabuuti agaasimaha ayaa waxa uu u kuurgalay howsha ballaaran ee halkaasi ka socota iyo nidaamka shaqo ee dhinaca baasaboorada iyo sida shacbigu ay u qaataan iyo weliba arrimaha gaarka looga baahan yahay qofka baasaboorada la siinaya iyo sida safaaraddu ay la socoto howlahaasi intaa kadib agaasimaha iyo wafdigiisa ayaa waxa ay sidoo kale kulan la qaateen taliyaha ciidanka booliska ee jamhuuriyadda jabuuti iyo cabdulaahi cabdi faarax oo ay ka wada hadleen arrimo la xiriira adkaynta xiriirka walaalnimo ee ka dhexeeya labada dal iyo sidoo kale howlaha la xiriira dhinacyada socdaalka waxaana agaasimaha guud uga warbixiyey taliyaha booliska ee waddankani jamhuuriyadda jabuuti howsha ballaaran ay ku howlan tahay dowladda soomaaliya ee la xiriira dhinacyada socdaalka iyo howlaha guud ee dowladda soomaaliya ay ka wado dhammaanba soo celinta ammaanka iyo kala dambeynta dalka soomaaliya agaasimaha waaxda socdaalka ee jamhuuriyadda soomaaliya ayaa waxauu sidoo kala booqday xuduudda u dhexaysa jamhuuriyadda jabuuti iyo weliba maamulka soomaaliyeed ee somalilan wuxuu sidoo kale warbixin ka dhagaystay qaar ka tirsan saraakiishii halkaasi ku sugnaa oo uga warbixiyey nidaamka ay ku shaqayso dowladda jabuuti marka loo eego xuduudaha wadamada kale agaasimaha waaxda socdaalka oo labadii cishee lasoo dhaafay booqasho ku joogay waddankani jabuuti ayaa waxauu kulamo gaargaara la qaatay madaxda kala duwan ee dalkani jabuuti gaar ahaan qaybaha socdaalka iyo weliba madaxda safaaradda soomaaliya ee dalkani jamhuuriyadda jabuuti mikaail cabdirashiid bare raadiyo telefishinka qaranka soomaaliyeed jabuuti
in ka badan shan boqol oo qoys oo danyara oo ku nool duleedka magaalada muqdisho ayaa ka faa'iidaystay gargaar uu gaarsiiyey maamulka gobolka banaadir nuur saciid haliil ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya degmada kaxda iyo deegaanka garas baalley oo ka mid ah goobaha ay ku nool yihiin barakacyaasha ugu badan ee magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa deeq gaarsiiyey maamulka gobolka banaadir deeqdaasi oo ka koobneyd baco iyo bustayaal maadaama lagu guda jiro xilli roobaad qoysaskani maanta deeqda la gaarsiiyey ayaa ka koobneyd shan boqol oo qoys oo danyar ah kuwaasi oo qaarkood ay u badnaayeen dadka baahiyaha gaarka qaba gudoomiyaha degmada kaxda ee gobolka banaadir maxamed ismaaciil cabdulaahi ayaa u mahad celiyey maamulka gobolka banaadir isagoo sheegay in deeqdani lagu soo aadiyey xilligii ugu habbooneed iyadoo xilli roobaad ay tahay ay ka faa'iidaystaan bustaha ay dhaxanta ka howanayaan iyo bacda ay qorraxda ka howsanayaan waxaan leenahay waa aad iyo aad deeq ay ugu baahnaayeen bulshada degmada ku nool qaybteeda tabaalaysan ee baahiyaha gaarka ah qaba aad iyo aad baan annagiyo iyaguba ogana ducaynayna ogana mahad celinaynaa gudoomiyaha deegaan garasbaalle cabdiraxmaan axmed cali garyare oo warbaahinta qaranka la hadlay xilli deeq la gaarsiiyey dad barakacyaal ah oo ku nool deegaanka garasbaalle ayaa waxa uu sheegay in dadkani barakacyaasha ah ay ku nool yihiin duruufo kala duwan oo dhinaca nolosha ah mar labaad marjaad waxaan ugu malan maamulkeena golka ugu mahad celinaynaa maadaama hadda uu soo dhoweeya xilliga muxuuade soonka la gelaya ramadaanka waxaan ka codsanaynaa dadka ummadda soomaaliyeed dadda walaadayna barakacyaasha inay u gargaaraan maadaama dalgala de xilliga ramadaanka ay dadkaan waa dadka walaalahooda soo barakacay goboladan soo barakacay shabeellada shabeelle dhexe iyo muxuu ahaa dee baay iyo bakolba ka yimid wax runtii ma haystaan raashin ma haystaan hooy ma haystaan de waxay ku jiraan maalintan waxay ku jiraan de kulaalkaan ad arkaysaan habeenkan waxay ku jiraan dee qabow waxa u sii dheer roobabka u sii dheer ma haystaan de musqulo ma haystaan samtam waxaa dhacayso muxuu roobkii biyihii waxay samaystaan de musqulooyin oo iska macmalay samaysteen waxaa dhacay roobka duu yimaado biyihii oo geliyo inay soo galaan cooshadihii musqulihii ay samaysteen macmalkahay oo buuxsamaan inay u soo galaan meeshay ku dhex jiraan ilmahoodii iyo bacuhii iyo joodanaashay haystaan iyo wasaqdii inay isku galaan hal meel isugu yimaadaan taasaa dhacayso gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir basma caamir shaketi waxa ay ugu baaqday bulshada soomaaliyeed in ay gurmud soo gaarsiiyaan dadka barakacyaasha ah maadaama lagu guda jiro xilli roobaad islamarkaana fooda nagu soo hayso bisha ramadaan
een ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto walaalihiina soomaaliyeed oo kasoo kacay kasoo barakacay een gobollada dalka inaa u gargaartaan maadaama lagu jiro bil ramadaan ay soo dhowdahay een inaad u soo gargaartiin walaalaha soomaaliyeed ku nool caasimadda gobolka banaadir inaad gargaar ula soo gaartaan way dhibaataysan yihiin xilli roobaa lagu jiraa een waxaan rajaynaa baaqeena inay dhegaysan doonaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto hay-adaha ka shaqeeya waddanka sidoo kale iyagana waxaan dhahaynaa een haddaan nahay maamulka gobolka banaadir inaa nagala soo xiriirtiin sidaan ummaddan soomaaliyeed oo dhibaataysan aan wax ugu wada qaban lahayn annaga iyo iyadanka- idinkaba dadka barakacyaasha ee ku nool magaalada muqdisho ayaa lagu qiyaasay inay kor u dhaafeen shan boqol oo kun oo qoysa kuwaasoo gobolladii iyo deegaanadii ay ku noolaayeen horay ugu soo barakacay xaalado kala duwan awgeeda maamul gobolka banaadir ayaa muhiimadihiisa ugu horeeya waxa uu qayb ka dhigay sidii gurmad dhaba loo gaarsiin lahaa dadka barakacyaasha soomaaliyeed oo ay u heli lahaayeen adeegyada asaasiga ah ee sida caafimaadka waxbarashada iyo nolol wanaagsan
degmada baardheere ee gobolka gedo waxaa ka socda mashaariic horumarineed iyadoo dhinaca kalena la dhagax dhigay taallada ah magaaladaasi tallaabadaas oo qayb ka ah qorshe lagu doonayo in wax looga qabto bilicda guud ee degmadaasi baardheere cumar cabdiruus ayaa warkaasi baardheere inooga soo diray halkan waa taalada weyn ee degmada baardheere ee gobolka gadow waxaa ka muuqanaya burbur baahsan iyo dayacad u badan oo soo gaaray markii ay burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya mas-uuliyiinta maamulka degmada baardheri iyo sidoo kale taliska booliiska soomaaliyeed ee gobolka gadow ee degmada baardheri ayaa isu xilqaamay dibadayactirka taaladan iyagoo garab ka helaya bulshada deegaanka oo ay maanta si rasmi a u dhagax dhigeen mas-uuliyiinta ururada bulshada rayidka ayaa soo dhoweeyey arrintan dhismaha taalada annagu haddaan nahay ururka dhallinyarada guddoomiyahan ururka dhallinyarada nahay waxaan soo dhoweeyey arrinta iyada ah dhagax saan u dhignaa naga daacad ah waxaan rabnaa inaad idinkana reer baardheere ee dhallinyarada iyo ururada kala duwan ururada kala duwan degmada inay ayaga nagala qayb qaataan dhismaha taalada axmed siraad faarax oo ah sargaal xigeen booliisa oo arrintan isu dhabarjabiyey abaabulkeeda ayaa ka warbixiyey muhiimadda looga gun leeyahay arrintan
waa mahadsantahay horta ujeed- ujeedooyinka meeshaan aan maanta u dhagax dhignay waxaa ka mid a isu socodka ga- gaadiidka waddada marahayo oo weli aan isu u baran aysan aqoon eh, raanabood ama hayweyaanka say u kala u kala xadidan yihiin qof kasta markii aad tidhaahdo waddada dhinacaas ayaad ka leedahay yuu leeyahay meeshaan anugu kuma soo korin burburki baan soo koray ma derbi iska taaganba mise waa raanaboodka aad sheegayso haddii uu yahay raanaboodka aad sheegayso bal astaantii baabuurtii ay ku kala wareegaysay bal qayb ka mida naga tus marka xaga- midda ugu horreysa oo aan hadda maanta u dhagax dhignay waa in aan tusno dadkii raanaboodkii oon astaantii magaalada dib u soo celinno oo bilicsimadii magaalada aan dib u soo celinno oon eh, tabeelayaalka aan ku dhisno roon iyo rayd aan dadka u kala dhejinno sifo qof walbo istradaalada meesha waddada kolaya uu uu u ogaado xuseen cabdulaahi xalane madaxa arrimaha bulshada maamulka degmada baardheri iyo sidoo kale xuseen maxamed xasan yarow taliyaha ammaanka degmada oo dhagaxdhigka kadib bulshada la hadlaya ayaa ugu baaqay in si wadajira looga qayb qaato dhismaha halkan
Eh, bismillahi raxmaan raxiim saaka waxaan dhagax dhignay eh, taalladii degmada baar dheera ayadoo inta muddo eh, dowladda dhexabase u dhacday aanan mataqaanaaye wax mataqaanaa dib u dhis aan lagu samaynin aad ujeedaan sida ay u eg tahay Eh, waxaan rabnaa insha allahu tacaala bilahdii magaalada in looga qayb qaato taallada waa kaalinta koobaad bay ka qaadanaysaa bilahda magaalada inay quruxdeeda iyo fayskeedaba ay soo saarto waxay ku taallaa meel mataqaanaaye eh, magaalada isu kaynihii waddada ah bay ku taallaa oo waddada- magaalada wadnaheedii ah haddii la qurxiyona magaalada dhan bay qurxay soo saaraysaa marka insha allahu tacaala eh, waxaan rabnaa eh, dadkii arrintan soo qabanqaabiyin anoo u mahad celinayo in laga qayb qaata bilicda magaalada si ay magaalada u noqoto magaalo horumar ah eh, mataqaanaa eh, barnaamijyadeeda dhan ba ay mataqaanaa hore u socdaan
cumar idruus axmed warbaahinta qaranka baardheri
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markana warka dibadda hogaamiyaasha labada kuuriya oo markii ugu horreysay kulmay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kemi jong um ayaa sheegay in kulan madaxeedkii ugu horreeyey ee labada kuuriya yeeshaan muddo toban sannadood iyo dheeraad ah uu noqon doono bilowga taariikh cusub kim ayaa haatan waxaa u bilaabmay wadahadal uu la leeyahay madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon j in oo ka dhacaya aagga militariga ka cagan ee labada dal u dhexeeya moon ayaa isna sheegay inuu rajaynayo in heshiis weyn ay ku gaaraan wadaxaajoodkan oo la filayo in xoogga ku saari doonaan in jasiirada lamuudka kuuriyada laga dhigo meel nukliyeerka ka caagan iyo in si rasmi ah loo soo afjaro dagaalka kuuriya markii hore ayaa kim jong um waxa uu noqday hogaamiyihii u horreeyey ee cagdhiga ciidda kuuriyada koonfureed markii uu ka tallaabay aagga militariga ka caagan ee labada dal u dhexeeya oo uu si rasmi ah ula kulmay madaxweynaha kuuriyada koonfureed mon jin in labada nin ayaa si diiran isugu gacan qaaday kadibna waxa ay ka wada tallaabeen xadka labada dal u dhexeeya oo waxa ay u gudbeen dhanka kuuriyada waqooyi taas oo ahayd tallaabadii ay ugu talagaleen in ay bixiso muuqaal togan warkii oad kala socoteen dhegeystayaal heri muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saake waanaga intaas inta aanu warkaa wakiisa kale dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo